Haween ku nool magaalada Beledweyne ayaa nolosha reerkooda ka maareeya dhismaha guryaha dhagaxa ah ee kusoo badanaya magaalada. Doorka haweenka ay ku leeyihiin dhismaha guryaha ayaa ah qaadista shamiitada la qasay iyo dhagaxa gaadiidka ee keenaan agagaarka goobaha ay ka socdaan dhismaha. Qaar ka mid a haweenkaasi ee warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey qaabkay u shaqaystaan.
waxaan ahay haweenka ku shaqaysto xooggooda gaar ahaan shaqada dhagaxa waxaan marka ku maareeyaa ilmahayga caruurtayda waana ku qanacsanahay waxaan bilaabay labada kun labaatan iyo kowdii ilaa intaana waa wadaa maasha allaah alxamdulilaah noloshaydana waa ku maareeyaa ilaaha mahadu waxbarashadeeda wax kastana waa kala baxa Haa, shaqo la-aan baa muddi dhaanta Haa, haweenku kama shaqayn karaan laakiin naftaa ku geynaysa nafta haddii ee, orod ay kugu aamintaa la yiri marka maxay tahay nafta wixii ay u baahan tahana waa in lagu qabtaa sooma marka ee, caruurtayda waxbarashadooda qutulyoonkoodan ku maareeya maasha allah marka waxaa gabdhaha soomaaliyeed fadhiga ka kacan dhihi lahay dhiirigelinaan ku bogaadinayaa shaqaystaan dhihi lahay nin waxa ka suganaha aan hille waa ka shaqaysan lahaa midaan mid ka fiican haddaan hille waa waa bogaadinayaa intii igu caawinaysa laakiin mid oo k- tan waa adag tahay Aa, qof dumar oo kama shaqayn karo waa shaqo aada u adag waa ragga loogu talagalay laakiin dumarka waxaa ugeynayda danaa ugeynayda iyo macnaha daruufa ugeynaysa dhagaxaan ka shaqeeyaa ilmahayga ijaarku ijaarka guriga waa ka bixiyaa ilmaha waxbarashadooda waa bixiyaa hadduu ilaahay maadin waa ku qanacsannahay wixii mar waa la hela marna waa la waa inkastoo shaqo haween maanta ma artay ay qaban karaan ay ahayn saasaa nolosha aynu ku maaraynaa waana ku qanacsannahay muddo waxaan ku jiraa saddex sano aan ka shaqeeyaa Ah, guryo badanaan dhisay ilmahayga kulley waa ku biishaa waxbarashadooda waa aga bixiyaa laakiin wixii waxay noqotay mar la helaa mar la waa ooba lagu leeyahay haweenka lama ogolo lagu dhahaa sidaad u fadhiso aad iska galbanayso ay noqotay haween qabtaan ma aha laakiin danaa nagu kaliftay oo waa un shaqo dan inagu qabatay waa waxaan codsanaa midaan mid dhaanto ina maanta ma aragtaye nolol sameeyo si aan u maarayno noloshayna ilmahayna iyo qoyskayna aan ugu maarayno